fahamka bulshada deegaanada galmudug ee ku saabsan dhinaca wax soo saarka beeraha ayaa sanado badan la aaminsanaa in deegaanadan aysan ku wacnayn dhinaca wax soo saarka beeraha oo keliya dhaqashada xooluhu ay yihiin waxa keliya ay ku wacan yihiin hase hatee wacyigelino iyo tijaabooyin ay sameeyeenna bulshadu ayaa horseeday in haatan galmudug ay magaalooyin waaweyn oo ka mid ihii ay soo saaraan khudaar noocyo kala duwan ah taa oo loo suugayo gobollo kale oo dalka ka tirsan wasiirka wasaaradda beeraha ee dowlad goboleedka galmudug ayaa waxa uu ka hadlay horumarada laga sameeyey dhinaca wax soo saarka beeraha deegaanada galmudug sanadii lasoo dhaafay wasiir axmed nuur xaaji cismaan ayaa sheegay in dowlad goboleedka galmudug magaalooyin ka mid a ay haatan ku tijaabiyeen barnaamijyo la xiriira dhinaca wax soo saarka beeraha caabudaq ayuuna tusaale u soo qaatay wasiirku halka uu sheegay in magaalooyin kale ay haatan u gudbeen si wax soo saarka beeraha loo kordhiyo waxaan sheegaynaa innaga hadda waxaa jira mashruuc la yihahdo kobciye oo aan bylot ahaan w f s la wadnay oo aan ka samaynay degmo ka mid a degmooyinka galmudug mashruucaasi waxaa laga yaabaa intiisa badan inuu safti ahaa dadku ay la yaabanaayeen laakiin wuxuu yeeshay miro dhal aada u ballaaran because beeralayda waxaa la siiyey tababaro aada u badan waxaana laga dhisay aqoonta shay kastana intaan la bilaabin ilaahay muxuu qur-aankiis ku yidhi fas'alu ahla dikri in kuntum laa taclamuun marka aqoontii markay heleen waxaa laga yaabaa qarash fara badan iyo dhaqaalo fara badan oo ay bixin jireen inay u baaqdeen wax soo saarkeeduna uu aada kor ugu kacay runtii waxaa ka jira iskaashatooyin badan degmadaas iyada ah waxaan ka samaynay hal iskaashato oo weyn oo aan isugu keennay maanta waxaa weeyaan waa degmada cabudwaaq waxay samaysay in iyada ay isaga filaato runtii waxyaabaha kaashkaroobka u badnaa welina ay iibgeyso waxaana ku xirnay school fiidhinka oo runtii dhammaan iskuol fiidhinada degmadaasi ka jiray waxaa siiya khudaarta iyo hilibkaba beeraleyda deegaanka tijaabadii hadda waxaan dib uga bilownay ilaa shan degmo kale dhuusamareeb guriceel cadaado hobyo iyo gaalkacyo dhammaanna waan gaarsiin doonaa insha allah degmooyinkaas kale gobolada mudug iyo galgaduud oo dowlad goboleedka galmudug ka kooban yahay ayaa waxaa waqti fog ay ku hasteysnaayeen gobollo taariikh soo jireen u ah dhaqashada xoolaha taa oo meesha ka saartay in fahamka bulshada ee wax soo saarka beruhu uu aada u hooseeyo balse haatan bulshadu ay fahmeen in gobolku uu ku wacan yahay wax soo saarka tabcashada beeraha